بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waxaana wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maxay yihiin bishaarooyinka ka soo ifbaxaya bariga afrika maxayse guulo ah oo ay xaqiijiyeen maamulada wilaayaadka islaamiga ah waxaan soo gudbin doonnaa qaybtii labaad maqaal arrimahaasi ka hadlaya oo ay daabacday majalladda sadal malaaxim dowladda dabadhilifka lubnaan oo ku dhawaaqdeen ciidanka yuhuudda ay hub mamnuuc ka ah dagaallada ay u adeegsanayaan deegaannada beeralayda ee dhaca xuduud beenaadka ay wadaagaan falastiin iyo lubnaan iyo wasiire ka tirsan xukuumadda bayruud oo caddaymo bixiyey mid ka mid ah diyaaradaha ugu casrisan ee uu ku qalabaysan yahay ciidanka cirka ruushka oo ku burburtay buuraha mandiqadda qowqaas khasaare intee la eg ayaa gaaray askartii diyaaradahaasi la socotay waa sannuucee diyaaradda burburtay waxaad kaloo caalamulyoom ku maqli doontaan doon ay saarnaayeen laba boqol iyo konton ruux oo dad soomaali ah ay ku jiraan oo ku rogmatay xeebaha dalka yemen intee ayay la egyihiin dadka soomaalida ah ee ku dhintay shilkaasi ka dhacay gunta biyaha badda cas diyaarad uu la socday madaxweyne ku-xigeenkii waddanka malaawi oo la la'yahay dowladda oo ku dhawaaqday in diyaaraddu ay shaashadaha raadaarada ka baxday waxa uu eeg dhacdadii madaxweynaha iiraan oo laga soo calaamadaynayo koonfur bari qaaradda afrika dekedda guurguurta ee maraykanka uu ka dhisay xeebaha magaalada khaza oo kaalin weyn ku lahayd xasuuqii bahalnimada lahaa ee maalmo ka hor ka dhacay mukhayamka annusayraad haddaba maxaa ka jira in ciidamada maraykanka ay qayb ka ahaayeen xasuuqii halkaasi ka dhacay sirdoonnada reer galbeedkana kaalin intee la eg ayay ka qaateen howlgalkaas qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargaysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoom نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت waa hagaag waa maalinimo talaado ah taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha dulxaj sannadda kun afar boqol afartan iyo shan hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa bishaarooyin ka soo ifaya buuraha bariga afrika waa cinwaanka maqaal lagu daabacay cadadka siddeed iyo tobanaad ee majalladda sadda almalaaxim ee ay baahiso mu'asasada almalaaxim waxaana qoraaga maqaalkan oo lagu magacaabo cabdulaahi moxamed almuhaajir uu soo bandhigayaa jawaanibta horumarka ay xaqiijiyeen wilaayaadka islaamiga maqaalkan oo qaybtiisii koowaad lagu daabacay cadadkii kan ka horreeyey ee sadal malaaxim nuxurkiisana aan dhegaystayaasheenna u soo gudbinnay wuxuu juskiisa labaad kaga hadlayaa adeegyada dowladeed ee ka hirgalay wilaayaadka islaamiga ah dadka muslimiinta ahna ay ku naaloonayaan jaanibka tarbiyada iyo tacliinta ayuu soo hadal qaaday qoraaga maqaalka kaas uu ku tilmaamay jaanib muhiim u ah bulshooyinka muslimiinta isagoo tilmaamaya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay iska xil saartay majaalkan horumaro la taaban karana ay ka gaartay si loo helo jiil diyaarsan oo qaadi kara ammaanada islaamka wuxuu cabdalle moxamed almuhaajir tilmaamayaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ihtimaam gaar ah siisay mu'asasaadka tacliimiga ah iyadoo diyaarisay manaahij waxbarasho oo islaami ah oo mustawaad kala duwan ah wiilka muslimka ah ee ku nool wilaayaadka islaamiga ah waxa uu ku barbaaraa kuna weynaadaa isagoo hiigsanaya hadafka uhiilinta islaamka iyo muslimiinta kelimadda allah oo kor loo qaado xukunka islaamka oo laga hirgeliyo dhulka sidaas ayuuna ku noqday qof u shaqaynaya allaah oo ku barbaaraya harka shareecada ilaa uu ka midha dhalo halyeynimo iyo wacdaro adag waxaana horaynaya oo socodsiinaya aayaadka allaah iyo sunnada nebiga sala allaahu calayhi wasallam oo qudwo iyo kudayasho u ah ayuu leeyahay cabdalla moxamed almuhaajir marka laga hadlayo jaanibka waxbarashada wuxuu qoraaga maqaalka tilmaamayaa inuu barbar socdo adeegyo kale oo kala duwan oo ay bixiyaan maamulada islaamiga ah si loo daboolo baahida bulsho inta la awoodo waxaa ka mid ah majaalaadka caafimaadka iyadoo wilaayaadka laga hirgeliyey xarumo caafimaadda oo bixiya adeegyo heersare ah mashaariicda ugu caansan ee qaybta ka ah caafimaadka waa dahfurka cisbitaalka jilib ee koonfurta soomaaliya kaasoo lagu dhisay lacag gaaraysa laba milyan oo dollar waxaana lagu diyaariyey qalabyada kala duwan ee caafimaadka iyadoo ay ka howlgalaan khubaro caafimaad ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan lagu daabacay cadadka siddeed iyo tobanaad ee majalladda sadal malaaxim isagoo sii hadlaya qoraaga maqaalka wuxuu soo hadal qaaday adeegga garsoorka cadaaladda ku dhisan ee ka jira wilaayaadka islaamiga ah kaasoo ka dhigan midhodhalka jihaadka ka socda soomaaliya maadaama uu xukumo ku dhaqanka shareecada islaamka hay-adaha maamul ee ugu awoodda badan ee ka jira wilaayaadka islaamiga ah waa mu'asasada garsoorka ku dhaqanka shareecada islaamka taasoo fadeexaysay been abuurkii reer galbeedka iyo hay-adihiisa wuxuuna qadaha wilaayaadka islaamiga ah noqday meel ay ku soo hirtaan guud ahaan soomaalida doonaysa cadaaladda kuwaas oo ka imaanaya deegaanada ay maamusho xukuumadda ku daaban reer galbeedka iyo xitaa dibadda ayuu leeyahay cabdalla almuhaajir oo ah qoraaga maqaalkan looga hadlayo horumarrada ka jira wilaayaadka islaamiga waxyaabaha cajaa'ibka ah ee qoraagu tilmaamayo waxaa ka mid ah iyadoo reer galbeedka ay ictiraafsan yihiin awoodda iyo hufnaanta uu leeyahay garsoorka wilaayaadka islaamiga ah tilmaamayana inuu yahay garsoor ku dhisan shareecada islaamka sidaas oo ay tahay waxay reer galbeedku sii wadaan taageerada ay siinayaan nidaam faasid ah oo liita si muslimiinta looga hor istaago xaqa ay u leeyihiin inay u xukun tagaan shareecada islaamka mar uu ka hadlayey qoraaga maqaalka midhaha ka dhashay kudhaqanka shareecada islaamka ee ka jira wilaayaadka islaamiga ah wuxuu tilmaamayaa in mujaahidiinta uu dhaxal siiyey awood aana marnaba filaynin cadowgooda waxaana ka mid ah gudashada waajibaadka sakada iyadoo la nidaamiyey xiliyada la qaado iyo qaabka ugu wanaagsan ee loo qaybinayo dadka mudan iyadoo weliba dadka lagu tarbiyeeyey weynaynta tiirka sakada oo ah tiirka saddexaad ee arkanta islaamka cabdalla moxamed almuhaajir wuxuu tilmaamayaa in qaybinta sakawaadka ee wilaayaadka islaamiga ah uu keenay midho la taaban karo oo ay ka mid tahay in dad fuqara ahaa oo ka mid ahaa dadka sakada la siiyey ay hanti yeeshaan haddana ay ka mid yihiin maalqabeennada sakada laga qaado bishaarooyinka muujinaya barakada ee leedahay in lagu hosnoolaado shareecada islaamka waxay fasiraad u tahay sida wilaayaadka ugu dhex barbaareen jilal xifdiyey qur-aanka kariimka ah iyo xadiidka waxaana wilaayaadka lagu qabtaa musaabaqaad loogu talagalay ardayda madaarista qur-aanka ee taxfiidka halkaasna waxaa ka soo dhalaalay mawaahib badan si loo dhigo booska ugu habboon ayuu leeyahay qur-aanku wuxuu makaano weyn ku leeyahay wilaayaadka islaamiga ah waxaana la dhiirigeliyaa kuwa baranaya oo ay ka mid yihiin mujaahidiinta iyo carruurta yaryar marnaba luqadda soomaaliga ma noqonin teed hor istaaga himooyinkaasi sareeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana ku dadaashay faafinta luqadda carabiga dhiirigelinta barashadeeda iyo baristeedaba yar iyo weynna waxay dadka ku tartamaan akhrinta kalaamka allah subxaanahu wa tacaala ayaa lagu yidhi maqaalka lagu daabacay cadadka siddeed iyo tobanaad ee majalladda sadal malaaxim marka laga hadlayo bii'ada wilaayaadka islaamiga ah waxay uga duwan tahay deegaanno badan oo ka tirsan caalamka wuxuu cabdalla moxamed almuhaajir tilmaamayaa in wilaayaadka ay ku nool yihiin dad luqado iyo lahjado kala duwan oo ansaar iyo muhaajiriin ah kuwaas oo ay midaynayso diinta islaamka qof welibana isagoo faraxsan nabdoon oo leh hami sare oo ah guusha islaamka ayuu halkaas ku nool yahay waa bii'o qofka ugu kaalmaynaysa toosnaanta iyo barashada cilmiga iclaamka mujaahidiinta waa mid islaami ah oo hadaf leh wuxuu soo gudbiyaa aqoonta iyo tebinta wararka isagoo ku tilmaaman kafaa'o wanaagsan waana iclaam laga dhowray wax kasta oo xaaraan ah wuxuu isku xidhaa dhaqannada bulshada ee deegaanada kala duwan ee wilaayaadka islaamiga ah isagoo muslimiinta ku xidhaya taariikhdooda ayuu yidhi cabdalla almuhaajir oo ah qoraaga maqaalkan horumarrada la taaban karo ee ka jira wilaayaadka islaamiga ah waxaa ka mid ah sida maqaalka lagu sheegay howlaha gurmadka kheyriga ah ee loo fidiyo dadka tabaalaysan waxaana howshaasi u xil saaran hay-adda kheyriga ah ee al ixsaan waxay adeegyada caafimaadka iyo daaweynta lacag la'aanta ah ka bixisaa deegaanada kala duwan ee wilaayaadka islaamiga ah gaar ahaan kuwa ay abaaruhu saameeyaan iyadoo sidoo kale fulisa mashaariicda qodista ceelasha waxaana intaa u dheer ololo caafimaad oo lagu daryeelo xoolaha ayuu leeyahay qoraagu dadka ku nool wilaayaadka islaamiga ah oo ay ugu horeeyaan haweenka ayaan kadib dhicin fagaarayaasha sadaqada maalka iyagoo sidoo kale mujaahidiinta u sameeya raashin dhar caagag tolan iyo wax weliba ay u baahan yihiin mujaahidiinta ribaadka kaga jira furimaha hore ee dagaalka ayaa lagu yidhi maqaalka lagu daabacay majalladda sadal malaaxim sidoo kale wilaayaadka islaamiga ah waxaa laga fuliyaa xukunnada xuduudda shareecada taasoo keentay inay meesha ka baxaan ama yaraadaan falalka xatooyada sinada iyo wixii la mid ah xuduudda shareecada ayaana waxaa u siman qaybaha kala duwan ee bulshada intaas oo dhan waxaa sii dheer sida maqaalka lagu tilmaamayo iyadoo ahlucilmiga ay hoggaaminayaan masiirada jihaadka ee bariga afrika hoggaanka iyo culimmada ayaana si xidhiir ah u kulma iyagoo ka tashanaya aayaha ummadda muslimka ah waxaana ugu dembeeyey shirkii labaad ee wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika oo ay ka qayb galeen in ka badan boqol xubnood oo matalayay qaybaha kala duwan ee bulshada wilaayaadka islaamiga
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka calamulyoom ayaad dhegaysanaysaan kaalin intee la eg ayay dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ay ku leedahay xasuuqii ka dhacay xerada annusayraad ee bartamaha magaalada khaza sideese sirdoonnada dowladaha reer galbeedka uga qayb qaateen howlgalkii ciidamada yuhuudda ay ku soo furteen qayb ka mid a maxaabiistooda waxaa arrimahaasi inoo soo koobaya walaalkeen maxamed xasan alfaatix
bismillaah aad baad u mahadsan tahay suheyb ee tafaasiil dheeraad ah ayaa laga bixinayaa ee howlgal jimcihii lasoo dhaafa ka dhacay magaalada khaza ee dhulka filistiin halkaasoo ciidanka yuhuudda sayuuniyadda ay ku dileen in ka badan laba boqol iyo toban ruux oo shacab muslimiin reer falastiin ah ee iyadoo weli uu sii socdo dagaalka magaalada khaza gumaadkuna halkiisa yahay haddana een, dhowaan waxaa dhacay ee, weerar ciidamada yuhuudda sayuuniyadda ee ugu suurta gashay inay soo furtaan een, qaar ka mid ah ee maxaabiistii gacanta muqaawamada ku jirtay walow ay ahaayeen kuwo aad u yar ciidamada yuhuuddana weerarkaasi ku waayeen tobannaan ka mid ah askartooda iyo saraakiishooda Een, warbaahinta maraykanka gaar ahaan wargeysyada caanka ah sida new york times iyo wall street journal ayaa markii ugu horreysay waxay daha ka feydeen in sirdoonnada maraykanka iyo ingiriiska ay qayb ka ahaayeen howlgalkaas dhiigga badan ku daatay ee yuhuudda ay ugu suurto gashay inay soo furtaan wax aad u yar oo ka mid ah maxaabiistii gacanta muqaawamada ku jirtay een, ugu horreyn warbixinadu waxay sheegayaan in dekadda gurguurta ee ciidanka yuhuudda dhowaan ay ka hirgeliyeen xeebaha magaalada khaza ujeedkii ugu muhiimsanaa ee laga lahaa uu yahay in la jaajuuso kooxaha muqaawamada isla markaasna een, dekeddaas saldhigga ku yaala uu martigeliyo een, firaq istikhbaaraati ah oo ka tirsan maraykanka yuhuudda iyo britain saddexdan jiho ayaan halkaasi ee, ka howlgelayay ilaa oo markii dambe ay qorsheeyeen howlgalkan dhiigga badan ku daatay ee maxaabiista ay ku soo furanayeen balse allah fadligiis howlgalkaas intiisa badan fashil ayuu ku soo idlaaday marka laga reebo in afar ka mid a maxaabiistii yuhuudda ay ka soo furteen xaafadda lagu magacaabo annusayraad ee magaalada khaza halkaasoo ay ku nafwaayeen dad ka badan laba boqol iyo toban ruux oo rayd ahaa dhammaantood ee wargeyska new york times oo soo xiganaya ila wareedin muhiima wuxuu sheegay in kooxa ka tirsan sirdoonnada maraykanka ee c i eda loo yaqaano iyo sirdoonka britain ay gacan ka siiyeen yuhuudda sidii ay ee, u heli lahaayeen macluumaadyo istikhbaaraati oo ku aadan halka lagu hayo maxaabiista kadibna loo soo furan lahaa wargeyska washington post isna wuxuu sheegay in amerikaanka iyo britain sirdoonadooda ay ka gacan siinayeen yahuudda sidii loo dili lahaa amba loo soo qaban lahaa hogaanka sare ee kooxaha muqaawamada taas oo ka dhigneed in cadaadisi la saaro muqaawamada sidii hogaamiyaasha xamaas haddii la qafaasho ay ugu bedelan lahaayeen dhammaanba maxaabiista laga hayo yuhuudda kadibna loo iclaamin lahaa in lasoo gebagebeeyey dagaalkii ka socday magaalada khaza oo sababtiisa yuhuuddu ay ka dhigayeen in lasoo furto maxaabiista waaweyn ee ka maqan warbaahinta reer galbeedka arrintan si aad ah ayay u falanqeeyeen waxay soo xigteen in xataa sirdoonka maraykanka iyo wasaaradda difaaca maraykanka the pentagonka loo yaqaan ay taageero dhanka logistikada ay siiyeen ciidamadii yahuudda markii ay soo furanayeen afarta ka mid ah maxaabiista sidoo kalena ay ku caawiyeen macluumaad istikbaaraadtii daqiiq ah laakiin iskacaabinta aan la filanaynin ee raggii gacanta ku hayay maxaabiistan ay sameeyeen ayaa soo dedejisay in ciidanka yahuudda ay si deg deg ah uga insixaabaan goobta iyagoo ka cararay miidad wargeeska wall street journal wuxuu soo xiganayaa hadal uu jo baiden madaxweynaha dowladda saliibiyadda maraykanka xilli uu booqanayey magaalada baariis ee waddanka faransiiska uu ka horjeediyey emmanuel macron xilligaas waxa uu yidhi waxaan si diiran u soo dhoweynayaa soo badbaadinta afarta maxaabiista ah inay dib ugu soo laabteen qoysaskoodii israa'iil wuxuu intaas sii raaciyey in dhamaca maraykanka uu yahay in dhammaanba lahaystayaasha la soo daayo kadibna la iclaamiyo heshiis xabad joojin ah dowladda saliibiyadda maraykanka waxay isticmaalaysaa siyaasad munaafaqnimo ah marka dowladaha reer galbeedka madaxdooda ay la hadlaysa waxay sheegaysaa in aan xal siyaasiya mooyaane wax kale aan lagu soo gebagabeyn karin dagaalka magaalada khaza maxaabiistuna ay la-an doonaan haddii yuhuuddu ay isku daydo inay xoog kusoo furato laakiin warkaas ka duwan wuxuu yaalaa xarumaha wakaaladaha wardoonka maraykanka iyo ingiriiska oo madaxda amerikaanka ayaa aaminsan in lasoo qabto ama la dilo hogaamiyaasha kooxaha muqaawamada taasna ay keeni karto in cadaadis la saaro kooxaha muqaawamada oo ay ugu yaraan ogolaadaan heshiis maxaabiisisi dhaafsi ah oo aysan ku jirin wax badjoojir ah sidaasna yuhuudda ay ugu suurto gasho inay la wareegto marinka khaza una gacan geliso maamulka dabaliilafka hogaamiye maxamuud cabaas abuumaasin warbaahinta amerikaanka ee xogtan soo dusiyey waxay soo xiganayaan in lagu magacaabo jack solfian oo ah la taliyaha dhanka amniga qaranka maraykanka kaas oo dhowr jeer booqashooyin qarsoodi ah ku tegay ee magaalada talaabiib ee dhulka yahuudda gumaysato ee wuxuu la kulmay benyamin netanyahu iyo saraakiisha ugu sarreysa musaadka sirdoonka yuhuudda isagoo kala hadlayey qaabka ugu muhiimsan ee loo soo celin karo maxaabiista maraykanka iyo kuwa yahuudda ee gacanta muqaawamada ku jira wararku waxay intaas ku darayaan in koox qaabilsan taxliilinta macluumaadka tir oo ka socda si ay eeda maraykanka ay ku sugnaayeen dhulalka filistiin halkaas oo ay ku sugnaayeen dhulalka filistiin halkaasoo ay ka wadeen shirqoollo ka dhana xooga muqaawamada ee filistiiniyiinta arrinta kale ee xusidda mudan waxay tahay in dowladda saliibiyadda maraykanka laba bilood ka hor markii ay dekadda guurguurta ka dhisaysay xeebaha magaalada khaza ay sheegaysay in ujeedka uu yahay in halkan laga soo dejiyo sahayda iyo saadka ay u baahan yihiin shacabka magaalada khaza markii dambe oo dekadaas ay dhammaystirtay waxay sheegtay in duufaano iyo dabaylo ay weeqeen howlihii gargaarka ee dekedan laga soo dejin lahaa taasoo macnaheedu ahaa in ujeedku markii hore loo dhisay dekedan uu ahaa in ciidanka yahuudda loo sahlo in halkan ay ka duulaan maxaabiisana ay soo furtaan arrinta kale oo xusida mudan waxay tahay waxaa lagu soo aadiyey xilli dekedan la furayey markii ciidanka yahuudda xoog ay ku galayeen marinka rafax taasna maraykanku bedelkeed wuxuu sheegay in marinkaas laga maarmay maadaama deked uu ka sameeyey xeebaha magaalada khaza waxaan oo idil marka la eego waxay u muuqdaan inay ahayd ciyaar ay sameynayeen sirdoonada saliibiyiinta britain iyo maraykanka kuwaas oo gacan siinaya yahuudda sahyuuniyadda ah kooxaha muqaawamada mar ay arrintan ka hadlayeen waxay sheegeen in ay ogaadeen in maraykanka uu ku lug leeyahay dagaalka magaalada khaza ayna la xisaabtami doonaan laakiin ma sheegin nuuca ay ula xisaabtamayaan dhinaca kale waddanka urdun maanta waxaa ka furmay shir uu hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda maraykanka antonia blinken kaas oo ku hadaaqay in taageero dhanka gargaarka loogu fidanaya shacabka magaalada khaza waxaa xusid mudan in blinken mar uu ka hadlaya markii uu gaaray urdun uu sheegay in waxa ugu yeeray dowladda israa'iil ay ilaalinayso qaanuunka caalamiga ah ayna ku dhegan tahay ilaalinta xeerarka dagaalka sida uu hadalka u dhigay ninkan saliibiga ah wuxuu iska dhigaya nin la hadlayo xayawaano oo aan la hadlaynin bini aadam wuxuu ku cayaarayay qulubta dadka muslimiinta iyadoo dadka muslimiinta si aad ay ula murugeysan yihiin shacabka magaalada khaza lana ogyahay oo warbaahinta laga daawanayo bambaanooyinka lagu dulgaraacayo caruurta iyo haweenka burburka magaalada loo geysanayo cisbitaalada bukaanada lagu dulduminayo haddana wuxuu ku hadaaqayaa in maamulka yahuudda uu ilaalinayo xeerarka dagaalka waxaana wax laga murugada ah in goobta hadalka uu ka jeedinaya ay tahay dhulka muslimiinta shaam gaar ahaan ee waddanka urdun halkaasoo maraykanka uu ku leeyahay murtadiin cumalo ah oo xuduud beenaadka u ilaaliya yahuudda sayuuniyadda بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo ay aalaaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha maahir moxamed iyo ilyaas cabdulaahi waad mahadsan tahay walaalka suheyb cabdulaahi dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan kusoo qaadanno barnaamijka caalamlyowm sidoo kalena aan ku falanqayno arrimaha ay hadal hayaan qaar ka mid ah wargeysyada caalamka aan soo dhoweeyo walaalka eliyaas cabdulaahi haye eliyaas inoo soo qabo wargeyska dhankaaga ugu horeeya waad mahadsan tahay maahir qodobka ugu horreeya ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa qaar ka mid ah majalladaha ka soo baxa qaaradda afrika ayaa si aad ah waxay wax uga qorayaan dhacda ay la kulmeen tobaniyo tahriibayaal ah oo ku safraya biyaha badweynta hindiya ku dhowaad ilaa soddon iyo siddeed ruux oo ka soo jeeda qaar ka mid ah waddamada qaaradda afrika ayaa la soo werinayaa inay dhinteen saacadihii lasoo dhaafay kadib markii ay rugmatay dooni ay saarnaayeen oo socdaalkeeda ka soo bilowday xeebaha afrika kuna wajahneed dalka yemen sida ay sheegayaan qaar ka mid ah shaqaalaha xeebaha dalka yemen doontan ayaa rugmatay kadib markii ay hal kilomitir u soo jirsatay xeebta degmada ruduum ee gobolka shabwa qaar badan oo ka mid ah rakaabka oo aanan garanayn dabaasha waxay sababtay inay ku haftaan biyaha sidaasna ay ku geeriyoodaan dhammaantood dhanka kale doonidan oo sida la sheegay ahayd mid aanan tay ahaan horumarsaneen ayay naftoodhaligayaashan ku raaceen iyagoo caddadoodu ay aad u fara badan tahay waxaana xilliga ay qallibmaysay saarnaa ilaa laba boqol iyo konton ruux oo ka soo jeeda waddamo ay ka mid yihiin soomaaliya iyo etoobiya eenmaahiru sida aad ku aragtay baraha internetka waxay indhahaagu qabanayaan tobaniyo dad ah oo ay meedadkooda si aad ah u bilqan yihiin xeebta ruduum iyadoona ay ka muuqata jirkooda sida ay ugu hafteen biyaha maadaama bararka ka muuqda laga arki karo sanad walba tobaniyo dad ah oo aaminsan in waddamada reer yurub ama maraykanka ay ka heli karaan nolol dhaantamidda waddankooda ayaa sidan oo kale ugu leeda xeebaha ama keymaha kala duwan ee caalamka laga bilaabo xeebaha afrika ilaa webiyada iyo keymaha halista ah ee waddamada banama kostarico kolombiya iyo mexico
waad mahadsan tahay walaalka iliyaas wargeyska inoo xiga waa ra'yulyowm kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan duqeymaha ciidamada cirka yuhuudda ay ka geysanayaan dhulalka filistiin oo ay ku shahiidayaan kumanaanka kun ee shacabka filistiiniyiinta ah inay barbar socdaan duqeymo ay yuhuuddu ka geysanayso xuduudbeynaadka waqooyi ee dhulka filistiin uu la wadaago dalka lubnaan mas-uul ka tirsan xukuumadda dabadhilifka ah ee lubnaan ayaa markii ugu horreysay bixiyey cadeymo ku aadan dhibaatada ka dhalatay duqeymaha diyaaradaha yuhuuddu ay ka geysanayaan gudaha waddankaasi xukuumadda lubnaan waxay sheegtay in duqeymuhu ay burburiyeen dhulbeereed kumanaan hegtar ah waxaana ka dhashay khasaare maaliyadeed oo lixaad leh cabaas alxaaji xuseen oo ah wasiirka beeraha lubnaan ayaa warbaahinta u sheegay in toddobaatan boqolkiiba beerihii ku yiilay xuduud beenaadka ay ku baaba-een duqeymaha yuhuudda waxayna khasaare soo wajahday kumanaan kun oo qoys yuhuudda ayaa hubka halista ah ee faasfoorka cad u isticmaalaysa duqeymaha arrinkaasi oo keenay in dhul baaxad leh uu si xaddhaaf ah u gubto wargeyska ra'yulyowm wuxuu wasiirka beeraha ee lubnaan ka soo xigtay in walxaha kiimikada ee ay yuhuuddu adeegsatay ay halkii marba gubayaan dhul la eg laba kun iyo afar boqol oo dunum tan iyo bishii oktoobar markii ay duqeymuhu bilowdeen ayay beeralayda lubnaan hakiyeen tacabka beerahooda sababo la xiriira dhibaatada uga imaanaysa ciidanka yuhuudda waad mahadsan tahay maahir haddii aan dhegaystayaasha u soo qabanno majalladda ugu dambaysa ee dhankeyga xigta waxa ay noqonaysaa washington bost oo ka soo baxda dalka maraykanka ayaa daabacday maqaal ay uga hadlayso madaxweyne ku-xigeenkii dalka malaawi oo aanan muddo saacada ah lagu hayn wax nolol iyo geeri ah toona baadigoob ayaa ka socda dalka malaawi kadib markii diyaarad uu la socday madaxweyne ku-xigeenka waddankaas iyo sagaal ruux oo kale la waayey xilli aroor ah cimiladuna aad ayay u xumayd wakhtigaas waxaa sidaas lagu yidhi qoraalka saxiifaddan askarta waddankaas ayaa bilaabay inay baadigoobaan meel ay cirib iyo jaan dhigeen diyaaraddii ay saarnaayeen madaxdan hogaamiyaha waddankaas ayaa telefishinka dowladda waxa uu ka jeediyey khudbad uu ku xaqiijinayo jiritaanka arrinkan ayna wadaan dadaallo ay ku baadigoobayaan madaxweyne ku-xigeenka waddankaas iyo afraaddii la socotayba xogaha ayaa intaasi ku daraya in diyaaraddan ay ka soo kacday gegada diyaaradaha ee kamuuso iyadoona ku wajahnayd magaalada imzuzu shaqaalaha duulimaadyada waddankaas ayaana madaxweyne ku-xigeenka malaawi waxa ay uga digeen in xilligan ay sameeyaan wax safar oo dhanka hawada ah daruur badan oo jirtay awadeed balse iyaga oo ka dhaga adeegay ayay gudagaleen safarkooda wax yar kadib duulimaadkoodiina qolada diyaaradaha hagta ayaa waayey dhammaan signalada diyaaradda malaawi waa dal dhaca bariga qaaradda afrika lamana oga haddii madaxweyne ku-xigeenka waddankan uu xaalkiisu kusoo biyo shuban doono si la mid ah ibraahim ra'iisi oo ahaa madaxweynihii xukuumadda shiicada ah ee iiraan waad mahadsan tahay walaalka ilyas wargeyska inoo xiga waa alqudus al carabiya ee fadhigiisu yahay dalka ingiriiska wuxuu wargeyskan daawacay warbixin ku saabsan shil diyaaradeed oo ay ku dhinteen ciidamo ka tirsan difaaca cirka ee dowladda ruushka wargeyska oo xiganaya wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda ruushka ayaa sheegay in mid ka mid ah diyaaradaha ugu casrisan ee uu ku qalabaysan yahay ciidanka cirka ee dowladdaasi ay ku burburtay buuraleyda mandiqadda qowqaas wasaaraddu waxay warbixinteeda ku sheegtay in diyaaradda burburtay uu nooceedu yahay sookhaay soddon iyo afar waxayna intaasi ku dartay in diyaaraddu ku burburtay buuraleyda qowqaas xilli ay ku guda jirtay duulimaad tababar waxay sidoo kale wasaaraddu sheegtay in shilkan diyaaradeed ay ku dhinteen dhammaan shaqaalihii la socday diyaaradda wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in aanan la hubin sababta rasmiga ah ee keentay dhicitaanka diyaaradda balse loo badinayo inay diyaaraddu u dhacday cillado farsamo wargeyska oo soo xiganayo wakaaladda wararka ee ruushka iyo wasaaradda gaashaandhigga ayaa yidhi jamhuuriyadda waqooyiga osidiya alaniya oo ku taal dhul buuralaya waxaa ku burburtay diyaarad sookhaay soddon iyo afar oo ay leeyihiin ciidamada cirka xilli ay ku guda jirtay duulimaad tababar diyaaraddu waxay ku dhacday meel cidla ah shilkan ayaanan geysan burbur dhanka dhulka ah shaqaalihii diyaaraddana way dhinteen ayay ku sii dartay wasaaradda difaaca ee ruushka n eliyaasow si rasmi ah looma ogaa tirada dadka la socday diyaaradda ku burburtay shilkan diyaaradeed ee ka dhacay buuraleyda qowqaas sookhaay soddon iyo afar oo ah diyaaradda burburtay ayaana ah diyaarad casri ah oo ay ku qalabaysan yihiin ciidanka cirka ee dowladda ruushka waxaana diyaaraddani ay tahay mid ku howlgasha een xaaladaha cimilada kala duwan aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen maahir maxamed qodobkiisuna waxa uu guniyo gunaanad u ahaa xubintii wargeysyada caalamka ee maanta
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لحن guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabinnay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh مواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى